dhegeystayaal kusoo dhawaada warka barqoe raadiyo muqdisho qodobada ugu doorka ronna waxaa ka mid ah afar qof oo cudurka shubanbiyoodka ugu geeriyooto magaalada jowhar iyo deegaanada ku dhodhow ee gobolka shabeellada dhexe munaasabad loogu dabaaldegaya sanad guuradii koowaad ee ururka dhallinyarada gobollada waqooyi ee badbaada oo lagu qabtay magaalada muqdisho wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya oo abidjaan kula kulmay madaxa bangiga afrika qaar ka mid ah waxgaradka degmada xudur oo sheegay inay sii dabargo'ayaan duurjoogta deegaanada gobolka bakool iyagoo shacabka ugu baaqay in la ilaaliyo akhbaaraadka caalamka warka barqo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo walaac ka muujisay xaaladda qaxootiga ku xandhiban xuduudda dalalka turkiga iyo gariiga waa afarta bisha saddexaad ee maarso sanadka laba kun sagaal aan idhaahdee laba kun iyo labaatan intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen warka barqo qodobadii ugu door korona haatana waxaad kusoo dhawaataan iyagiyo faahfaahsan afar qof ayaa cudurka shubanbiyoodka ugu geeriyootay magaalada jowhar iyo deegaanada ku dhadhow ee gobolka shabeellaha dhexe wasiirka caafimaadka hirshabeelle mudane cabdi macalin maxamed ayaa ka waraysanay arrimahaasi
adugu laba boqol iyo xoogaa bay hadda marahayaan laba boqol iyo xoogaa marka dhimashana waa jirtaayoo dad ma iyadoo lasoo wada dhintay iyo dad isbitaalka laftiisa ku dhintayna waa jiraan dhimashadu ilaa hadda waa afar waxay iskugu jiraan laba qof oo waaweyn iyo waxay iskugu jiraan iyo laba caruur ah laakiin inta ku dhimanaysa xaafadaha iyo tuulooyinka inta ku dhimanaysa oo aan la tirinayn baa ka badan afartaas ka badan sababto a dadku waa dad iska masaakiina meelaha qaarkood maba soo gaari karaan oo isbitaalka oo waa meelo macnaha aan jidad lahayn ama ka durugsan marka xaaladaas waa jirtaa waa xaalad hadda oo emergency oo gobolka jira koood waxaan halka kan aan dadweynaha horeyna waa ugu sheegnay marka nadaafadda inay ilaaliyaan ayaan horta aan aan kula dardaarmaynaa oo qoys kasta uu ka fakero nadaafadiisa guriga keliya iyo jidka waxa la dhigahayo oo kobanka oo dadka ka dhexeeya in laga fakero biyaha wasaqda in layska ilaasho carruurta ayna cabin biyaha soo harharay oo webiga iyo aan laga cabin biyaha layska karkarayo nadaafadii hay-adaha wooshka waxaan macnaha halka kan aan aan aan ka faraynaa inay baxshaan qalabka wooshka oo saabuunihi iyo loogu talagalay dad dadweynaha qolooyinka ceelasha waxaan faraynaa inay nadaafadii ceelasha inay hagaajiyaan oo kaloriinta iyo waxay dhamaa iyo sanitationka iyo waxay dhamaa inay sameeyaan hay-adaha waxaan ka waxaan ka rajaynaynaa inay arrintatana ay ay macnaha gurmad ay usoo fidiyaan oo ay ay daawooyin iyo wasaaradda federaalka iyo w h o iyo unicef iyo hay-adaha baxsha adeega caafimaadka inay macnaha ay fududeeyaan dalabaadkii wixii aan u dirnay arrintana macnaha ay si oo taxadir lahay u fiiriyaan
dabaaldegaya sanad guuradii koowaad ee ururka dhallinyarada gobollada waqooyi ee badbaado ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho warkaasi waxaa noo faahfaahinaya waryaheena axmed cumar axmed
munaasabadda u dabaaldegidda sanad guurada koowaad ee ururka dhallinyarada gobollada waqooyi ee badbaada ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaa ka qayb galay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya culimaaudiin iyo dhallinyaro madasha ayaa lagu soo bandhigay muddada halka sane ee waxqabadkii ururka iyo doorka ay ka qaateen barnaamijka sixilqaan guddoomiyaha ururka dhallinyarada gobollada waqooyi ee badbaado maxamed aadan seed ayaa sharxay waxa u qabsoomay iyo hadafka uu ururku hiigsanayo sheekh cabdixayi oo ka mid ah culammada soomaaliyeed ayaa ku booriyey dhallinyarada inay ka shaqeeyaan horumarka dalka senator ayuub ismaaciil yuusuf iyo xildhibaan biixi iimaan cige ayaa ballanqaadeen in xafiisyada ururka uu ku shaqayn doono ay bixin doonaan dhaqaalaha ku baxaya si ururka waxyaabo badan uu qabto oo dan u ah dadka iyo dalka axmed cumar warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa magaalada abidjaan kulan kula yeeshay madaxa bangiga afrika waryaheena cabdulaahi cabdiraxmaan muuse ayaa noo faahfaahinay warkan
wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle oo ku sugan dalka ivory coast ayaa wuxuu halkaas kula kulmay madaxweynaha bangiga horumarinta afrika akuwami andenzini kulanka ay yeesheen labada mas-uul ayaa waxa uu ka wada hadleen dib u habaynta horumarka dhaqaale ee soomaaliya muhiimadda ay leedahay xoojinta wadashaqaynta iyo horumarinta xiriirka ka dhexeeya soomaaliya iyo bangiga horumarinta afrika kadib deebcafinta soomaaliya wasiirka waxa uu si gaar ah u bogaadiyey shaqaalaha wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradaha kale ee dalka dhammaantood si loo gaaro guushan ayna u huraan wax kastoo ay awoodaan si dalku u gaaro wakhti gaaban horumar baaxad leh
qaar ka mid ah waxgaradka degmada xudur ee gobolka bakool ayaa sheegay inay sii dabargo-ayaan duurjoogta degmada gobolka bakool iyagoo shacabkana ugu baaqay in la ilaaliyo warbixintaana waxaa magaaladaasi nooga soo diray maxamed xasan cabdiraxmaan
qaar ka mid ah waxgaradka magaalada xudur ayaa ka hadlay in noocyada duurjoogta gobolka bakool laga helo kuwa ka dabargo-ay iyo ahmiyadda ay leedahay in la ilaaliyo duurjoogta duurjoogta dabargo'day waxaa ka mid ah guryaha maroodiga geriga baciidda iyo goodarka waxaana sababay inay deegaanka ka suulaan abaaro isdabajooga oo soo noqnoqday iyo bilaa macnodaro oo loo laayay maadaama cid si gaara u xanaanaysa aysan jirin muddo ku dhow soddon sano duurjoogta u adkaysatay ugaarsiga iyo dhibaatooyinka kale oo soo wajahay oo weli deegaanada laga helo waxaa ka mid ah deerada sagaarada diinka bakaylaha haramacadka dawacada dabagaalaha dhurwaayga daanyeerta iyo kuwo kale maxamed xasan aadan oo ku magac dheer macalin shigshigow waxa uu ka mid yahay waxgaradka magaalada xudura waxaan wax ka weydiiyey abaarihii iyo dagaaladii sokeeye ee soo maray dalkeena soomaaliya saameynta uu ku yeeshay duurjoogtii deegaanadan caanka ku ahayd duurjoogda mayqad ku kukbatay dowlad sal adag oo hata geeka anjaran uul hormay haadi jartay xayawaanaadkan sada goryada sada eelada waxyaaba badanood la xanaaneyaw meel an oodan haraysan oo daawashaba dhahaanka tabaawiya jarijartii hata aradii ururo badana ku dhisan walaaqyo hayti dhan walku bahi ini oo maybaa suuragal aha hata geeka dowlad oo rasmo ee sidii dowladda an shaqeeyasi meel dhan hooliye ka adagda hoob la hela ina idoodkii la gordaay oo dhan hanagada iyo suuragal ah macalin shigshigow ayaa intaasi ku daray in bulshada ay ka tashadaan sidii loo badbaadin lahaa xayawaanada duurjoogta oo cid kale looga sugin inay u doodo xuquuqda xayawaanada wuxuuna sheegay inuu aaminsan yahay in haddii ugaarsiga ka ganacsiga iyo barakicinta laga daayo ay dib deegaanka ugu soo laabanayaan taleeda hooba dhiigayaan landheegana allakaweela ini ooyo iska taladaan duurjoogdiyoo ka dhagmaayeen hannagadaan shunqurhaayaan yara owil hore ta iirin amalhaan ukumoojeema aragnee balanbaadhada bojelaha ku arwuryahay hata walaagid dhan ma leh bulshadana ma inka baaqey antiiba oo walgorod eh iyaal iyaal buwaha usuuba walangorodaane walaagi haqabooyle erhi walaagi kuherle erlayba weele ma inka baaqey ini oo bulshadii reer xudur gaar ahaan ini oo la niiskooyo la talado ma aragne sidii walanqobsada fadi lakatalada markaas walaagi dhan wal hel kore oo ini dib haangnagadan dhinaca kale cabdi amiin isaaga oo ka mid ah waxgaradka degmada xudur ayaa qaba in maleeshiyada argixisada al-shabaaba ay sabab u yihiin dabargo-a xayawaanada duurjoogta ah maadaama ay qaarna cunaan qaarna ay ka barakiciyeen dhulkii howdka ahaa oo xayawaanadani ay ku noolaayeen sagaarada iyo iilada iyo ka dambeeyeen yoon hata wal bursadohay wal walka ganacsadahay wal dhammaayohay marka bahadlo la eraw baroorada la eraw iyo dadiinka iyo waraabaga waaba hata al-shabaab ba amohayd al-shabaab amohayd waaba iniyo hata nololba kuweydiyoha deegaanku walku hele intaasi intaatiyo ha amohayan deegaanku walku hele laakiin yoona wal dabarugo ini firgohan walku yaaba sagaarada weliba sagaarada iyada an taran badanta taran shawal isu taraa mudle marka waa wal dabaroobi umudan an kati wal ganacsadahay magaalo kasta oo ada aragda wali taale maalintii bel la sheenahay ilaa lama boqol siddeed boqol oo sagaare la sheenahay inifirgotiyaan ma dhow andhowto eylada iyo iyaga sida la og yahay al-shabaab waxay hoy ka dhigteen oo ku dhuumaalaysanayaan dhulkii lamadegaanka ahaa oo xaywaanada duurjoogta ku dhaqmi jireen cabdi amiin isaaq ayaa sheegay in xaywaanada la barakiciyey ay gudaha u galeen dowladaha deriskana la ah sida ethoobiya iyo kenya wuxuuna bulshada ugu baaqay inay ka waantoobaan ugaarsiga iyo xaalufinta duurjoogta bokool gobolada iyo bayb gobolada aan ka duurjoog badan ahayn hata weliba duurjoogtii marka inta laku ersaday zona kenya galahayd dhinagii anbahayta dhinaca kenya iyo etoobiya soomaaliya iyo mardhow walaa oo duurjoog abalaku waayo yaan dhowrta ana mayanka baagafaday bulshada eniya ku hirta kuwaantowta walayo e weliba lanke maamulada meelo ku jara ini ku qobdanga yaanka baagaana bulshadana eniya isku dhaafaan walayo nololma nafli inilaka ganacsadoba maab maxamed xasan cabdiraxmaan warbaahinta qaranka magaalada xudur
maamulka degmada xamarweyne ee gobolka banaadir ayaa kulan looga hadlayay dardargelinta barnaamijka dirisaynta la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada muuse cismaan abtow ayaa la diyaar warkaani
maamulka degmada xamarweyne ee gobolka banaadir ayaa kulan looga hadlayay dardargelinta barnaamijka dariisaynta iyo sidii bulshadu ay ugu qayb qaadan lahaayeen ka shaqaynta horumarka arrimaha ammaanka soo celinta bilicda degmada kula qaatay shacabka ku nool waaxyaha kala duwan ee degmada xamarweyne ee gobolka banaadir dariisaynta oo door weyn ka qaadata kor u qaadidda howlaha lagu soo celinayo bilicda arrimaha ammaanka degmada ayaa waxaa lagula dardaarmay dadkii kasoo qaybgalay inay xoojiyaan howlaha kala duwan ee looga adeegayo bulshada gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada xamarweyne ee gobolka banaadir cali axmed sheekh cali aawow ayaa tilmaamay in mar walba ka dhalinyaro ahaan ay u taagan yihiin ka shaqaynta horumarka degmada
waxaan ugu mahad celinaynaa dhallinyarada degmada xamarweyne oo u istaageen sida horumarka degmada amniga ugu shaqey lahaayeen iyo ururka habeenkoo iyagana qaybka ah amniga degmada xamarweyne sii loo sugi lahaa waxaan leeyahay waa mahadsantihiin jir oo jooga degmadan degmadiina waaye malakada lahan qof kasta waxaan rajaynaynaa inuu si sax u shaqeeyo degmada horumarkeedna inuu ka shaqeeyo amnigeedna inuu ka shaqeeyo
gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka degmada xamarweyne xasan cali abuukar ayaa ku boorisay haweenka soomaaliyeed ee ku nool degmada xamarweyne inay ka shaqeeyaan horumarka degmada
waa dadka maalintiina soo jeeda habeenkiina soo jeeda ayadoo ku mashquulsan guriga ee haddana waxay leedahay afar indhood oo horay ah iyo afar indhood oo gadaal ah gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda iyo amniga degmada xamarweyne maxamed axmed iidow macalin iidow ayaa ku dhiirigeliyey bulshada ku nool degmada xamarweyne inay ka shaqeeyaan nabadda iyo horumarka degmada xamarweyne
marka labaad barnaamijka amniga iyo dirisaynta waxa weeye waa waxa adiga aad ku nooshahay dariska macnihiisa waxaa waayey dadka isla degan oo milkiilayaashaah iyo kuba si kastaba ha ku deganaadina degan dadkaasi waa dadka iskugu dhow oo loo baahan yahay inay iska warqabaan markii diriskaasi uu dhisan yahay oo toban u dhisan yahay cadow ku qarsoomi karaahi ma jiro waa midda horumarka amni aan ku gaarnay sanadkii iyo barkii aan soo dhaafnay noona suuro gelisay inay xamarweyne dhacda dil aysa ka dhicin ilaa hadday dhacdaaba gacanta lagu dhigo ciddi geysatay waatan noo suuro gelisay in la qabqabto dhagarqabayaashii tirada badnaay sharcigana la horgeeyey waatan noo suuro gelisay in maaragtay ay soo yaraato fursaddii cadowga oo hoyse jiray oo maanta ay leeyihiin fursad ay ku adeegtaan muddooyinkan ayaa maamulka degmada xamarweyne waxa ay wadeen howlo lagu soo celinayo bilicda iyo ammaanka degmada xamarweyne muuse cismaan abtow muqdisho
halkaad wadkaas kala socotaan dhegaystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana akhbaaraadka caalamka qaramadii midoobey ayaa walaac ka muujisay xaaladda qaxootiga ku xaniban xuduudka dalka turkiya iyo gariiga bayaan ka soo baxay qaramada midoobey ayaa lagu sheegay inay ka xun tahay xaaladda ka aloosan xuduudda turkiga iyo gariiga iyadoo tusaale usoo qaadatay dhacdooyin dhowaan ka dhacay goobaha ay dadka qaxootiga ay joogaan waxayna ku tilmaamtay kuwa kasoo horjeeda xuquuqda aadanaha hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay u qaabil aan yidhaahde ee qaramada midoobay ee u n h c r ayaa sidoo kale sheegtay inay ka walacsan tahay waxyaalihii waxyaalihii u dambeeyey ee lagu sameeyey dadka qaxootiga ee doonaya inay u gudbaan dalalka yurub qaramada midoobay waxa ay ugu baaqaysaa mas-uuliyiinta dowladda griiga inaysan isticmaalin rabshado xaddaaf ah oo ka dhan ah muhaajiriinta sidoo kale waxay ugu baaqaydaa dadka muhaajiriinta inay ixtiraamaan amniga xuduudaha u dhexeeya labada waddan warkii oad kala socoteen dhegaystayaal raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaas